Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee xarunta degmada Wadajir oo lagu dhisi doono isku tashi dadweyne kaasi oo qayb ka ah barnaamijka dalkaaga ku dhis hal doolar. Munaasabadda dhagax dhigga waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada Wadajir iyo qaar ka mid ah bulshada degmada Wadajir. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa ugu baaqay ummadda Soomaaliyeed in ay isku tashtaan oo dalkooda dhistaan.
waxaa laga rabaa reer madiina inay waaladnimadaasi ay hantaan gacantoodana ay ku haystaana laga rabaa ood horseed u noqotiin isku tashiga inaad horseed u noqotiin madiina meel caadiya maaha waa meel madaxweynuhu uu halkaan uu deganaa jira waa reer madiina anugu reer madiinaan oo derbigaan hadda ka hor intaan ka booda nin cabdicali dhijiro guulwadayaasha madaxwaaye meeshaas lagu tumay maalin habeen anaga hor waa dalkan ka soo daawannay marka eh, derbiyadan iyo barnaamijyadahan wax ku qorqori jirno oon dhihi jirnay dadkaaga iyo dalkaaga wax u qabso maantana waxay tahay hoy qurux badan inay noqotaan rajaynaynaa ad adika horseed u noqotiin guddoomiyaha degmada wadajir mudane axmed cabdulle afrax ayaa uga mahadceliyey duqa magaalada muqdisho mudane madaale sida uu had iyo jeer u dhiirigeliyo horumarka caasimadda
maalin weyn oo ah maanta in duqa magaalada ahna guddoomiyaha gobolka banaadir noo dhagax dhigo xarunta oo la ballaarinaayo oo lagu soo kordhinaayo qayb casri ah oo aad u qurux badan naqshadda halkan ka muuqato ee dhagax dhiga guddoomiyaha waxaan rajaynaynaa inay noogu xigi doonto dhismo deg deg ah oo aan bilaabi doonno ee mudane guddoomiye sanad iyo siddeed bilood aan guddoomiyaha degmada ahaa waxaan ku riyoonayay oo aan muxuu ahay mar kastaba hurdada aan uga soo toosayay ee, in ay maantoo kale noo hirgasho ee, degmada wadajir oo ah runtii degmo qadiimi ah maantana noqotay ee, noqotay degmo awoowe ah degmooyin badan ay ka farcameen ilaa afar degmo saddex degmo ay ka farcameen waxaan noo cuntami weyday inay ku sugnaato ee, dhismaha kooban maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinka dambe waday dadaalo lagu horumarinayo quruxda iyo bilicda caasimadda si caasimadda ay ula tartanto caasimadaha kale